waxaa xiisado siyaasadeed ay ka taagnaayeen golaha wakiilada ee somalilan murankan ka jiray golaha wakiilada ayaa wejiyo siyaasadeed oo kala duwan huwana haddii dhinac laga eegana khilaafaadkan ayaa u muuqday mid ka soo unkamay iskushaandhayn wakhti hore lagu sameeyey guddi hoosaadyada golahaas kadibna dib u cortay kadib markii dhowaan golaha wakiilada ee somalilan uu wax kabedel ku sameeyey xeer hoosaadkiisa arrinta muranka cusub keentay ayaa ah xeer hoosaadkan golaha wakiiladu ansixiyey ayaa awoodii golaha gacanta u geliyey gudoomiyaha golaha wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro halkii awooddii shirgudoonka ee ay la wadaagi jireen labadiisa ku-xigeenna uu xeerkan cusubi meesha ka saaray sidoo kalena xeer hoosaadkani wuxuu xataa bedelay qaab fadhiisigii golaha oo kursiga ugu sarreeya ee mudanayaasha soo eegaya oo awal ay wada fadhiisan jireen gudoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen ayaa xilligan xeer hoosaadka cusubi wuxuu ogolaanayaa inuu fadhiisto oo keliya gudoomiyaha golahu halka labadiisa ku-xigeenna ay fadhiisanayaan kuraas ka hoosaysa labada gudoomiye ku-xigeen ee golaha wakiilada ee somalilan ayaa ka soo jeeda xisbiga talada haya ee kulmiye arrintanina waxay isu rogtay loolan dhinaca awoodda ah oo u dhexeeya xukuumadda iyo weliba gudoomiyaha golaha wakiilada cabdiraxmaan ciro oo hogaamiya xisbiga mucaaradka ah ee waddani loolankan ayaa dhaliyey in golaha la hor keeno mooshinno hoos loogu dhigayo tirada xubnaha ridi karta gudoomiyaha golaha oo haatan ah shan iyo konton mudane halka mooshinnadanina ay doonayaan in laga dhigo labiyo afartan xildhibaan waana qodobka ugu weyn ee xilligan doodu ka taagan tahay qodobadan iyo qodobo kale ayaynu ku lafaguri doonaa barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka oo idinka imanaya magaalada hargeysa waxaana inagala qaybgelayaa xildhibaan cabdulaahi xuseen cige balaaki oo ah mudanayaasha xisbiga kulmiye ee mooshinkan wada iyo weliba xildhibaan siciid warsame ismaaciil oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga wadani ee uu hogaamiyo gudoomiyaha golaha wakiiladu iyo weliba brofesor aadan xaaji cali oo ka tirsan kuliyadda xalinta khilaafaadka ee jaamacadda hargeysa sidoo kalena ku jira guddida sare ee maamusha dallada jilayaasha aan dowliga ahayn ee somalilan ugu horreyn xildhibaan balaaki aan weydiiyo waxa uu ku salaysan yahay iyo sida uu arko horta meel hawlitaallo ama waxyaalaan buu khilaafad yimaadaa khilaafkuna waa tadawurka oo noloshu ka mid yahay wax qof si u arkunbuu si kala u arki karaa dimuqraadiyadaana wadato dee dimuqraadiyadda lafteeda aba khilaaf inaad adna wax si u aragta annaan si u arto dimuqraadiyadda keenaysaba marka kolley xeroosaad golaha la keenay oo la ansixiyey oo xildhibaanadu dib haddana ay u akhriyeen oo ay soo jeediyeen mooshinay wax laga beddelaa kaasuunbaa keenay khilaafaadka golaha marka dabcan maxaa idinku saluugsantihiin xildhibaanada kula aragtay maxay saluugsan yihin wallaahi horta dee wax la saluugsan yahay ma yaro uu badan yahay laakiin hadda inta khilaafka keena uu ka bilaabmay u dhashay waxa weeye xildhibaano konton iyo toddoba qof ku dhowbaa mooshin keenay sharciga oo ay leeyihiin qodobada caynkaas iyo qodobadaasah waa in wax laga beddelaa xeeroosaadka xeer hoosaadkaana u ogol waana mooshin ay keeneen waa kaa uun wuxuu ka bilaabmay khilaafaadka hadda goluhu xildhibaan saciid warsame adig bal ka warran maxaad sida u aragtaa khilaafaadkan golaha ka jira horta sidaa uu sheegay xildhibaanka iga horreeya meel kasta oo shaqa ka taallo khilaaf wuu imanaya sidaa uu sheegay demokrasiga ayay u tahay caado ama in dee la kala fikir duwanaada laakiin markaynu eegno hadda khilaafaadka golaha ka taagan waxaa jira mooshin kan waxaan leeyahay kalfadhigan iminka aanu fadhinay ee dhammaad ku dhow kii ka horreeyey in golahu uu isagu dib isu habeeyey go'aan ku gaadhay markuu isqiimeeyey inuu qabto oo uu guto hawwaajibaadkii dad ka sugayeen ee golaha ee loo igmaday iyadoo taa laga duulayo golahu wuxuu go'aan ku gaadhay in dib dibushaandhayn iyo iskushaandhayn iyo iskubeddel lagu sameeyo golayakomitigii gudiyadii hoose waxaa goluhu haddana ansixiyey markii taa la ansixiyey strateji balan saddex sano ah oo goluhu ugu talagalay inuu ku guto waajibaadkiisii saddexdaas sano markuu samaystay strateji balanka ayaa qodobka ugu horreeya wuxuu ahaa in strateji balanku in review lagu sameeyo ama dibeegis lagu sameeyo xeroosaadkii goluha kabacdi xeroosaadkii markii la sameeyey arha committee baa loo saaray arha committee markii loo saaray arha committeegii xeroosaadkii bay soo noqdeen guddiga fulinta oo saaxiibkee ka tirsanaa balaaki ayaa loo gudbiyey guddiga joogtada saaxiibkee ka tirsanaa balaaki baa loo gudbiyey way soo saxeexeen hal nin baa soo saxeexin oo dhunkaa la yidhaahdo inta kaleba guddiga joogtada way soo saxeexeen golihii baa la keenay golihii baa lagu ansixiyey iyadoo sidaa ay tahay oo golahu majority uu ku ansixiyey fifty iyo dheerad ku ansixiyey ayaa haddana waxaa dhacday in labadii ku-xigeen ay ka dareeraan meesha oo keligooda laakiin iminka qudhida dee dhowr iyo konton mudane ayaa iminka qudhida mooshin keeno isla yidhi xeeroosaadka wax laga bedelo Een, eh, tan qudhida miyaan qalbiyad ahayn anigu waxaan u arkayaa dhaqdhaqaaqan iminka socda Ee, maadaama kuwa hadda lehe ay yihiin kuwii lahaa markii hore ansixiyey ee kulligood ansixiyey ha la bedelo ee, bedelay ee ansixiyey xeeroosaadkan iyo qodobadanba runtan kuu sheegaya qodobka hadda laisku haystaa forty wax laga dhigo iyo qaar iyo fiftyga laga dhigay waxaan kuu sheegaya kuwii waday xildhibaanadan maanta wada ee doodaya horta ka mid ahaaye Waxaan waan kugu soo noqonaya dooda qaybo badan bay noo hadhay aan- aan aan ku soo noqon Waan dhammaysto. waxaan arkayaa isbedelkan hadda socda ee xildhibaanadii shalay ansixiyey waday mid ma aha golaha ka timi waxaan arkayaa waa wax ku soo kordhay golaha oo ay xukuumaddu dabada ka riixsan ma aha wax golaha dhexdiisa mooshin- eh, wuxuu noqonaya hadda mooshinkani mooshin dowladdu wado oo xukuumadda dabada ka wade ma aha mid golaha dhexdiisa ah Aan- waan ku iman doonaa Een, aadan xaaji cali dee kuliyadda xalinta khilaafaadka jaamacadda hargeysa ayaad een, macalina ka tahay jaamacadda hargeysa waqti dheer muddo toban sano ka badan baa wax kasoo dhegeysay bal markaad si cilmiyana u eegtid laamaha fulinta iyo baarlamaanka xidhiir ka dhexeeya iyo wadashaqayntooda maxay noqon kartaa bismillahi raxmaan raxiim marka hore waan idin salaamaya ismaaciil adiga iyo labada xildhibaan een, xildhibaan cabdilaahi iyo saciid een, waanan ku- ma- waad ku mahadsan tihiin inaad igu infaad garayseen doodan horta een, anigu waxaan u arkaa khilaafkan khilaaf ma odhan karno doodan baarlamaanka ka dhexaysa sida labada xildhibaanba sheegeen inay caadi tahay marka la eego curfiga dimuqraadiyadda Een, sababtoo ah een, markay xerar jiraan ee, debate aragti kala duwan jirto ayuunbaa la garan karaa in baarlamaankaasi shaqaynayo markaynu taariikhda dad badan baa ilowsan taariikhda dhow ee somalilan marka la eego oo intii dambe markaynu eegno inaan lixdankii u noqonin baarlamaankii 1993 lasoo doortay ee haddana een, waxa een, 1995 loo jadiidiyey eh, xaabsade markuu ka ahaa speakerka baarlamaanka iyo dowladdii maxamed ibraahim cigaal hogaaminayeen khilaaf xoogan baa soo dhex galay oo xildhibaanadu way ku kala aragti duwanaayeen ilaa markii dambe ay gaadheen xaabsida la rido oo ninkii baydani loodhan jira allah u naxariista uu speaker noqdo ilaa shirkii shirbeeleedkii 1997 la soo gaarayay markaynu haddana soo raacno baarlamaankani oo cod lagu soo doortay oo baarlamaankii somalilan ee intan dambe cod lagu soo doortaya speakerka oo xisbiga u cud ahaan jiray cabdiraxmaan ciro iyo xisbigan kulmiye iminka talahayo alliance ahaan jiray waxay ahaayeen qalcadii ugu weyneyd ee dowladii udub ay hogaaminaysa madaxweyne daahir yaale laga risiskareeyey iyadoo mar walba ay jireen xildhibaano aragtida ku kala qaybsan oo ba- badhna ay taageersanaayeen xisbigii xaakimka ahaa ee udub oo ay ka soo baxeen badhna ay ahaayeen labadii xisbi ee mucaaridka ahaa haddana soo raac waxaynu garanaynaa waxa weeyaan golihii guurtida isagoo markii hore salebaan maxamuud aadan salebaan gal alliance lahaa dowladii udub haddana waxaa jirtay marar badan oo dowladdii udub ay talagarayeen inay ridaan oo maxay ahayday xildhibaano badan oo alliance ka tirsan ama xubno ka ah udub ay jireen marka taariikhdaa dhow markaynu eegno ma aha wax cusub in xildhibaanadu sidan u kala aragti dhuwanaadaan weliba ay isbedbedelaan laakiin een, waana runtii arin dabeecadda ma garanaysaa een, maamulka iyo dimuqraadiyadda iyo kala aragtiduwana halkan waxaan raacinayaa taariikhdaa dhow horta wayna xusuusanno ma aha dadka marka ayna dhegaysanaya ee rayil caamka ah ee reer somalilan iyo dadka dibadda somalilan uga baxsanba waxa aanu aanu ashuur garanaya u sheegaya inaanay wax alla wax dhacayaa jirin sababtoo ah waa curfi lagu soo shaqeeyey waa baragti la soo sameeyey somalilanna iyadoo maanta ka xoog badan oo institutionskoodu dhaamaan sidii hore uma malaynaya inay wax dhacayaan waana arrin socota laakiin maxay kaga duwan yihiin khilaafkan socda iyo muxuu waan u soo noqon doonaa way waynu soo noqonaynaa Een, xildhibaan balaaki aad waxaad ka tirsan dee xisbiga kulmiye Een, haddaynu hadalkii hore dib ugu noqonno waad maqlaysaa aadan xaaji cali wuxuu yidhi dee taariikhda baarlamaanka somalilan doodahan noocan iyo khilaafaadka iyo aragtiyahani way imanayeen Een, laakiin iminka waxaa cusub buu xildhibaan saciid leeyahay dee xukuumadda fargelin wada Een, arrintaa balsaad uga jawaabe leh wallaahi niyo horta arrinkaasi waa arrin gaaban Haye.
oo waxaan aad loo buunbuuniyo oo loo yidhaahdo waxaan garan waayey oo ilaa haddaan la yaabanahay Ee, waxa cabdiraxmaan ciro waa guddoomiyaha baarlamanka haddana isla markaa waa guddoomiyaha wadani ee xisbiga wadaniga mucaaridka ah haddana waa musharaxa xisbigaas meesha inta ku jirta xaqiiqada in la taabtaa wanaagsan cabdiraxmaan ma ahan guddoomiyaha baarlamanke waa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani waana musharaxa xisbigaas waxaa u fasaxaya xildhibaanada wadani inay guriga cabdiraxmaan cibro ku soo shiraan oo ay go'aan ku soo gaadhaan oo cabdiraxmaanna u jeergareeya golaha keento ee aniga ii diidaya inaan dowladayda la xidhiidho oo xisbigayga oo madaxweyne ku-xigeenku uu yahay ee, ee, ee, ee, gudoomiye ku-xigeenkii saddexaad ee kulmiye waxaa ii diidaya de anigu ma garanayo anagu haddaanu nahay kulmiye madaxweyne ku-xigeenkaanu gurigiisa ku shiro waa kul- xildhibaanada kulmiyaas ku yimid gudoomiye ku-xigeenkii bana jeergareynayay isla maalintaa aanu anagu fadhinay cabdiraxmaan cirri wuxuu jeergaraynay oo gurigiisa fadhiyey xildhibaanada kulmay aragtida kala wata waa maxay markaa waxa ku jira Waxaa tahay- laakiin dooda taagan waxa laleeyahay waxbaa la kala yara qaadqaato dee dowladii dhaqaalii dowladda la yar bixbixiyey taasi m- miyaanu jirin walaahi taasi ninka sheegaya u taallaayo anigu cidda taallaayo aragtida bixinaysa leh anaa taagna halka wax lagu bixinayay dee isagu mudda haw sheego hatuu soo markhaati ha ka noqdo laakiin dee anigu taa ma ogi xildhibaanadii kulmiyaa shiray go'aan bay gaadheen waxay soo jeediyeen mooshin golahay keeneen sifo sharciga u mareen haddana waxay leeyihin sifihii sharcigaha loo maro sifaha sharciga ee goluhu leeyahayna dee cid ka weyni ma jirto aniga iyo mid kaleba waa in sifaha sharciga in loo wada raacaa loo maraa arrinta markii hore waxay ahayd arrin golo- golahu uu go'aansaday inuu shaqooyinkiisii guto ee, uu isla markaa uu sameeyo ee, golahu dee dibhabeyn isu sameeyo siduu dowladda ula xisaabtamo oo xeerarkii loo baahnaana uu dee boodhka uga tumo Ee, iyadoo taasoo golahu isku dubna markii horeba xisbiye ma kala hayna arrin golo iyo go'aan golo bay ahayd Ee, laga bilaabo maalintii wasiirku uu liverpool ka soo hanjabay irkuu naga maqan iminka waxay ka hadlayaan laakiin waxaan kuu sheegaya way shee- keentay ma kala lahayn baan kuu sheegaya kulmiye iyo wadani markaa goluhu arrin golaa laga hadlayay markiibana waxaad ka garanaysaa in arrintu eh, dowladdu iyo- iyo markhaatigiina dowladdu ka ahayd guriga lagu shirayaa joogay intaas is- lix eh, wasiir madaxweyne ku-xigeen adigu ma cadaynaysaa in wasiiro kale oo ka- Guddoonka- aan su- guddoonka.
xil- xildhibaan siciid aan su-aal ku weydiiyo adigu ma cadaynaysaa in wasiiro joogeen waanu cadaynayaa waxaa layaa guddigii meeshaa jeergelinaysay baanu haynaa waxaa ka mid ahaa eh, eh, cabdi daahir waxaa ka mid ahaa xirsi wasiirka madaxtooyada waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha waxaa ka mid ahaa maxay ahayd samaale wa- waxay ahaayeen lix wasiir iyo madaxweyne ku-xigeenka Xildhibaan- xildhibaan balaakia oo joogeen weydiino Een, xildhibaan een, wasiiradaas mid la joogeen horta niyow wax la ysku qaldaa kala kirdiseen marka horeba Ee, maalintii mooshinkan golaha la keenay ee, sida ay u dhan yihiin guddiga fulinta ee xisbiga wadani golahay fadhiyeen aroorta mina subaxda haddaad soo gasho golaha wakiilada waxaa ku shiraya fadhiyaa xafiiska cabdiraxmaan cilaad ku tegaysaa waa guddiga fulinta ee wadani waxaaniga ii diidaya in wasiirada ee, dowladda oo ka tirsan xildhibaanada kulmiye ayay yimaadaan ama tale ay siiyaan cabdiraxmaan cire iyo kooxdan kale ee aan iska soo horjeedana u fasaxaya inay iyaga oo wadaniya shiraan dee anigu garan maayo tan se uu ka hadlayo xildhibaanada kulmiyaa shirayey gudoomiye ku-xigeenkaa shirinayey gurigaanu fadhinay madaxweyne ku-xigeenka oo ah gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee kulmiye wax ku jabanina hadday noo iman lahaayeen ma uma arkaya anigu waxaanay ka wada tirsan yihiin wasiirada uu tirinayaa golaha dhexe ee kulmiye way aan su-aal ku weydiiye inoo ka gudbi doona een, qodobkan idin guriga cirow ma ku shirtaan haddaad tihiin ama golaha ma yimaadaan xubno fulinta ah oo xisbiga wadan ka tirsan guriga ciro waa guri nin gaari leeyahay guriga ciro guriga gud- eh, cabdiraxmaan eh, ciro waa gurigu qof leeyahay Eh, markay noqotana kuma shirno hadday xisbi noqotana waxa lagu shiraa xarun xisbi markay arrin golo noqotana gola lagu shiraa golahuna guddiyuu kale leeyahay arrin eh, khusaysa ma aha laakiin se waxay uga duwan tahay tan aan kuu sheegaya dowladda iyo fadhigeeda iyo waxoodu dowladdu waxay haysaa responsibility iyo iyo maamulkii dadka waxaa loo dhiibtay dee qaranka u dhiibtay hawsheedii qaran hawshii qarankay haysaa dowladdu isla markaana waxay isku dayaysaa dowladdu run baan kuu sheegaya waxa murankan ka taagan tahay arrintii goluhu gooste ahaa inay hawshoodii gutaan oo la xisaabtamaan do- eh, saddexdii qodob ee ka soo baxay waxay ahayd in dowladda eh, la dardargeliyo oo xog- goluhu intiisa guto in dowladda la weydiiyo maxay ahayday eh, heshiisyadii ay la gashay caalamiga eh, la xisaabtanka iyo golaha iska eh, boodhka iska jafay ee doonaya inuu wixii dadku u igmaday qabto ayaa dowladdu ka xanaaqday uu ku bilaabay in lagu lumiyo kala burburinta iyo iyagoo dowladdu uga Su- jeedo su-aal aan halkaa weydiiyo adigu ma aragtay nin xildhibaana oo lacag la siinayo markhaatigeeda wax yar ka bacdi waad ogaan doontaa waad helaysaa Een, eh, waad aragtaa doodu halkay taagan tahay bal adigu maxaad ku daraysaad u aragtaa horta een, waxaanan u raacinayaa waa arrinta koowaadee in sida xildhibaanada labada xildhibaanba ay qireen doodan baarlamaanka taagan waxay kaga duwantahay kuwa hore horta taa hore ee in, maxay ahayday dhacdada kama duwana baarlamaankuna saasunbuu u kala aragti duwanaa markaynu shirbeeleedka ahaan jirnayna way kala raaci jireen siyaasiyiinta markaa jiray kii xukunka hayay iyo kuwa dibadda taagan markii imikaynu xisaab noqonayna waabay ku soo baxeenba platformka xisbiyaday ku soo baxeen bergidhowda golaha deegaanka aynu gallayna wixii aan ku soo baxin xisbiyadu kuwa kale galeen oo qolana kulmiya ay galeen qolana wadani qolana ucud laakiin imika aniga waxaa ii muuqataa laba arrimood baan doonay inaan dul istaago waa arrinta koowaadee mar walba khilaafku waxa weeyaan eg siyaasaddu horta waa fursad waa art waa fan ma garanaysaa la exercise gareeyo oo la ciyaaro oo ummaddana lagu maamulo marka marka gool la kala dhalinayo waxa weye waa la isla gaadhaa shirgudoon la rido xildhibaano la doorto ma- mooshin la ansixiyo bajad la celiyo bajad la baas gareeyo imika waxaa muuqata waxa weeyaan xildhibaanadii waxay taagan yihin tit fortat oo labadii mooshin iska soo kale horjeeday keeneen way socon laayiin arrinta labaad ee kalena labada xildhibaan iyo cidda kale maqlaysa u sheegayaan waxa weeyaan credibilitygii ama sumcaddii xildhibaanadu waa stake oo waxa weeyaan khatar bay ku jirta sababtoo ah waa labada dhinacba markaan aanu isku qaado sababtoo ah waxa weeyaan iyagoo mooshin u codeeyey wiig ka hor iyagoo u codeeyey mooshin ah in hoos loo dejiyo labada gudoomiye ku-xigeen oo aqlabiyad ku baasgareeyey labada gudoomiye ku-xigeen codkooda 55 in lagu ridi karo ka soo dejiyey oo 40 something la keenay ayay haddana aqlabiyad ma garanaysaa ay mooshinno cusub ku keeneen marka taasi ma farxad gelinayso mujtamacii soo doortay ra-iil caamka babliga baarlamaanka waayo qodobkaasi markaynu dul istaagno waxa weeyaan waa qodobay xaq u leeyihiin oo sida nimanka xildhibaan cabdilaahi oo kale sheegaya xaq bay u leeyihin inay dhahdaan mooshin xeer qaab dhismeedka uu shaqeeyo waxaasoo dhan awood bay u leeyihiin laakiin mar walba implicationka ay keenayso ee ay ku keenayso baarlamaanka ayaa muhiima in la eego arrinta labaad ee kalaan ismaaciil oo dul istaagaya waxa weeyaan arrintani waaniga kuu sheegayoo baashi waa laisla gaari jiray taariikh ahaan iyo intii soo socotay laakiin iminka baashi inaga way naga gudubtay ra-il caamkii bay gaadhay waad arkaysa imika waxay xasaasiyadda dhalisay ee babliga gaadhsiisay waan ma doona inaan dhex galo laakiin arrintaasina waa arrin kale oo aan horu dhici jirin oo loo baahan yahay da laftigeeda in la highlight gareeyo oo lagu kantaroolo dooda iyo fankan la ciyaarayo ila baashu waa art politics art in la contain gareeyo taasaa lagama maarmaana xildhibaan balaaki baan u imanaya hadal uu ka yar dhawaajiyey aadan xaaji cali markii hore xildhibaano aad u tiro badan oo golaha kulmiyaba u badnaa ayaa waxay dee ansixiyeen in labada gudoomiye ku-xigeen codkooda hoos loo dhigo wax kabedel xeerosaadka lagu sameeyo wakhti kadib ayaa haddana mar labaad mooshin dhadhankiisa uu yahay in haddana cabdiraxmaan cirano hoos loo dhigo tirada mudanayaasha ridi karta oo iminka shan iyo konton mudane ah iminkana leeyahay hal la keeno labiyo afartan oo doodda ugu badan meesha ka taagantaa ay tahay maxay tahay ujeed macnaha badanee tan dambe ku jira haddaan runta la sheegin ama xaqiiqada holkay tahay la taabanin dee waxaa lagu wareegaa waa macbac weyn xerhoosaadkani qur-aan maaha waana wax furan maalintii la codaynayay anigu waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii lahaa waa baalkan ha la akhriyo xildhibaanadu ha akhriyaan laba cisho ha la soo siiyo maalin ha la siiyo waa la diidey wax lestan tirty minutes ka minutes ka yar ayaa lagu ansixiyey iyadoon cidna la akhriyin cidna wax odhanin xildhibaan kastaa markuu qaatay waxa ku qoran ee uu arkay ayuu arkay waxani wax anfacaya ama ku wanaagsan ama dhaqaman ku wanaagsanayn inuu yahay waxyaabaha ku jira dee kumay jirin kamanay mid ahayn kan hadda aynu ka hadlayna adleedin foritugu laba nin baa golaha ka dhex yidhi cabdiraxmaan isagay raali gelinaysay oo labadii nin buu raali geliyo ku qaatay ma ahayn waa kan xeer kanaynu hayno weeyaan kumay jirin fortitu ha lagu rido labada guddoomiye ku-xigeen cabdiraxmaan bay raali gelinaysa oo laba ninoo isaga ka midii intay soo jeediyeen ayuu qaatay goluhuna umuu codaynin tiibu waa laga tegey laakiin hadda halkaa su-aalka ha weydiiyo haddiiba aqlabiyadii golaha oo labiyo afartan mudana ansixiyey haddaana khaldanayn maalintaas oo ay ansixiyeen haddana saddex casho kadib baa mooshin kale oo dhowr iyo konton mudana ah ay keeneen kadib taas qudheed miyaan muujin in xukuumaddu intay ka raali noqon weyda ay soo abaabushay halkaa fargelinta xukuumadda miyaan ka muuqanay wax alle waxay soo abaabushay ma jirto xukuumadda soo abaabushaye cabdiraxmaan baarlamanka laftiisa tego xildhibaanada laftiisa u tegey oo yidhi cabdiraxmaan waxani sharci maaha mana qurux badnaa mana inaan wada qaadan forty twogaad sheegayso waxa qurux badan ba halkan joogso dib ku noqoto cabdiraxmaan wuu ka dhag adeegay markuu ka dhag adeega waxay noqotay xildhibaanadii iyagoo danta dadka eegaya oo aanay intaanay soo bixinba ay doonayeen inay golaha ku dhammeeyaan cabdiraxmaan markuu ka dhag adeegay waxay timid in mooshin la keeno laga wada hadlo adiga hase ku weydiiye oo waa wax qurux badanoo siciid saciidkan weydiinayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa laba siman wuxuu sheegayaa dastuurkeenani wax siman oo lagu imbiij karan karo lagu ridi karo tiro simana wuxuu ka soo hor jeedaa dastuurkeenani wax kasta oo sheegaya ama kala fuquuqaya ama sinaanshaha ama xuquuqda ka simaya maxaa cabdiraxmaanna kalifa in shan iyo konton lagu ridoo loo doonaya labada gudoomiye ku-xigeenna labayo afartan looga dhigaya miyaanay halkaa wax ku jirin marka marka horeba laga hadlayo dadkusa miyaanay sinayn cabdiraxmaan se haddii uu isagu saaxiibadii ogolaaday in labayo afartan lagu rido waa isagu uu ku diidaya okay su-aalaha haddan si kooban ku idhaahdo ciro waa gudoomiye golaha wakiilada labadiisii ku-xigeen ee shirgudoonka la ahaana waa baashe maxamed faarax iyo xildhibaan cali labaduba labayo afartan xildhibaan ha ridi karen baa layidhi maxaa ku jaban waa maxay dhibta ku jirta haddii isna la yidhahdo labiyo afartan ha la keeno oo oo ha la sinmo labadiis ku xigeen horta cabdiraxmaan isagu ma keenin ee, saaxiibkay balaaki isagaas guddiga joogtada wuu soo seexay majority baana ee, markii dambe ansixiyey laba nin labada nin ee meesha keenay ee keenay ee, soo jeedintana labaduba run baan kuu sheegayaa iyo golaha markaa ansixiyeyba kulmi ahay labada nin ee soo jeediyey ee soo jeedin soo jeediyeyba labada xildhibaan ee soo jeediyeyba run baan kuu sheegaya labaduba waxay ahaayeen xisbiga kulmiye xisbiga kulmiyaana majoritiga ku codeeyey Maya, haddii wax la saluugo eg, aanu su-aal ku weydiiya haddii la su- lugay waxay ahayd eh, dee waa wax laga wada golahu ka wada hadli karaa laakiin iminka waxa muuqata golahu waa wuxuu ka wada hadli karaa bay noqonaysaa Eh, wa- laakiin iminka waxa muuqata wixii golaha dhex yaallaba in laga qaaday oo arrintii dowladdu ay uga faa'iidaystay siyaasad kale iyo wax kale waxaan kuu sheegayaa meeshan golaha hadda ma aha arrintii gola way ka tagtay waxay tagtay in siyaasad dowladeed iyo muran dhex yaalla xisiga kulmiye dawadiisii laga baadi doono Eg, su-aalan ka ka- ka weydiiyo hal su-aal Horta ha dhamaysto. in dawadiisa golaha laga dha- dhamayst- la- laga baahi doona ayay hadda maraysaa waxaa kaloo kuu sheegaya dowladda waxaa ka go'an inaan baarlamaankaasi dhaqaaqin oo fadhiid noqdo si i- xis- is- xisaabtankii dowladdu meesha uga baxo hadda ma garatay waana sababta ay u burburinayso xuk- eh, maxaa yeelay sidoo kale waxay qalqaal- diyaarinaysaa dowladdani sidii loo samayn lahaa kordhin oo doorashada dib ugu dhig lahay laakiin eedahaasoo dhan aan u soo noqonno ma qaadi karo baan ku leeyahay taasna ma qaadi karo xeerhoosaadka murankiisa oo la soo adeegsado laga abuura golaha kordhinta dowladda iyo dawadii kulmay midna lagama helayo way aan ku weydiiyo horta intaanu tegin aadan xaaji cali Een, eh, arrimo kala duwan buu ka hadlayay dabcan Een, dhinaca marka tigay tusaale ahaan een, su-aaluhu keen waxaa ka mid ahaa xukuumadda waxay doonaysa golo inuu fadhiid noqdo haddiiba xukuumad saddex casho gudaheed kaga daba timi doodaha sido aragtaa miyaan miyaan miyaan muujinay raba inay xukuumaddu ka daba timid cidda keentana xukuumadda maaha waa kuwii awalba keenay iyagu waday xaq bay u leeyihiin oo xerasaadkana siiyey qodobka saddexaad ee awoodaha golaha wakiilada xeerhoosaadka ee xeerhoosaadkan aynu haynay hadda laga hadlayaa ayaa wuxuu leeyahay firqadiisa shanaad golaha wakiiladu wuxuu xaq u leeyahay wax kabedelka curinta iyo ansixinta xeerhoosaadka golaha wakiilada dowladda muu sinada golahu siiyey waxa dowladda loogu yaacaya dee aanu garan maayo waa ujeeddada kale haddii meel kale loo socdo aan ahayn dee taasi waa taa xildhibaanka ka muuqato golihii hawsha kuma wada wuxuu wadaa meel kale oo meel loo fadhiin cidda farta taagaysaa dowladda maaha cidda mooshinta keentayna maaha dowladda dee waa xildhibaanadii xildhibaanada waa kulmiya haddaan si kale u dhigana oo kaba sii wanaagsanna way wanaagsan tahay waanu yeelaynaa waanu qaadanay waxaa la yidhi xeroosaadkan waxa laga soo guuriyey dalalkanaynu jaarkannaho sidanaynu ku dhaqmaa waanu qaadanay waanu yeelaynaa dalalkanaynu jaarkannahay iyo intanba waxa xukuma oo isbiikar u ah xisbiga talada haya ama is- ama go- ama ugu badan golaha baarlamanka ama ugu badan golaha baarlamanka saaxiibadyada kanay keeneene waaye ha yeelaanoo ha qaataanoo kaa ay keeneen baanu qaadanaynaye yaynaan dhinac kaleba ugu wareegine dee xildhibaanada ugu badanna golaha ha u hogaansamana raacaan
waxaa horta markhaati madoon waxa uu saaxiibka balaag ka dhawaajiyey in haddii alla kuu roon yahay dowladdu ka dambayso isaga hadda kaga dhawaajiy ha inay ka dambayso way riixayso waayo dha saddex maalmood ka hor intaan wasiirku xildhibaanadii ansixiyey majoritiga ee kulmiyaha ilaa soo jeedin kana aha ilaa soo jeedinta ah dee hortay dhegeysadii timirkaa uu dambe ee yidhi waxaanu doonayna haddaan xisbigii mucaaradka nahay aan xisbigii dowladda nahay inaanu eh, qaadano sbiikarkii waa marka meesha ku jira biyakama dhabcaanka ee golaha ruuxaya waana siyaasad ka soo korodhay ee, xukuumadda ee ma aha tii golaha Ee, taasuna waxay la mid tahay in dowladdii iyo goluhu isku mid noqdaan golihiina uu ka baxo meesha la xisaabtankii dowladduna meesha ka baxo isla markaa khilaafka xisbiga kulmiye ka dhex jira shirka kulmiye waxay eh, qabsoomi maayo haddaan golaha meel lagu ogaan way aan aadan xaaji cali mahaddo aadan xaaji doodu meel xasaasi maraysa waad aragtaayoo waxaa la isku eedaynayaa faragelintii xukuumadda iyo weliba riditaankii tirada aad loo dhigay bal arrimaha dad yara eegtay maxaa kaaga baxay horta bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa een, anigu waxaan qabaa waxaynu dhisanay dowlad saddex qaab dhismeed leh saddex golo oo isla shaqeeya islamarkaana kala madax bannaan marka mid waa inaynu fahanno marka baractiska lagu jiro realitiga siyaasadda marka lagu jiro waxa weeyaan saddexda actor way isla shaqaynayaan marka ma jirto absolute meel la odhanayo saddexda golo ama isma saamayn karaan ama ma wada shaqayn karaan ama saamayn ma yeelan karaan sababtoo ah waxa weeye shaqadoodii baa isgelaysa iminka maalin walba waxa weye budgetkay dowladdu ku dhexayso baarlamaanka la mariyaa waxa weeyaan een, oo uu ku jiro budgetka baarlamaanka laftigiisu marka la eego marka taas horta markaynu realityga ku jirno practiceka wayse saamaynayaan influence bay isku yeelanayaan weliba inagu multiparty systemkan wuxuu saamaxayaa in golayaashii ay saamayn isu yeeshaan taas waa mid laakiin shayga meesha yaalaan anuu xildhibaanada u sheegaya waxa weeyaan kuwa kale dhegaysanayana u sheegaya waxa weeye publicii soo doortay way warwarsan yihin dadkii idin soo doortay way warwarsan yihin waayo shaygii ka warwarsan yihin waxa weeyaan doodihii iyo aragtiyihii ay ahayd in lagu dhex hayo baarlamaanka oo lagu doodo hadday dibadda u soo baxdo haddii la kontrooli kari waayo waxa weeye khatarteeda ay leedahay taasi waa mid talabaad ee kalena waa inay ogaataan baarlamaankiina iminka xilligan jira anigoo markaa hore soo xusay taariikh ahaan inay jireen doodo baarlamaanka dhexdiisa xukuumadihii jiray inay influence ku lahaayeen oo iminka berigaa baydaa la ridaya xaabsadee dee maxamed ibraahim cigaal baa executive ahaa waxa weeye waa xiliyadii dastuurka somalilan la samaynaya aragtiya lagu kala duwana isagaa lagu eedeynayay iyadoo baarlamaankii laakiin farjar iyo nimankii jiray aad ogeydeen ee markii baydaani qabsanayay markaa eeg waa markii u horreysay ee si calaniya oo muuqata uu actar kale ama laan kale oo ka baxsan baarlamaanku uu dhexdhexaadin ugu yimi iminka waxa weeyaan marka taarikhdaa dhow aynu eegno golaha guurtiisa inay soo farageliso iyo ururada bulshada oo caawinaya oo annagu aanu aad ula shaqayno maxay hayde oo caawinaya inay soo farageliyaan oo yidhahdaan war baarlamaanow maxay hayde fadhiista oo idinku arrintiinni xalliya waa the first time mararkaa horean kuu sheegaya ama ilaa gaadhay mararka qaarkood speaker in la rido oo la bedelo may gaadhin actor dibadda inuu soo farageliyo ee waxa weeyaan xayndaabkooday ku xalinayeen xeer hoosaadkay isula noqonayeen arrinta kalen ismaaciil oo xusaya waxa weeyaan ee lagama maarmaankii ee aan doonaynan xildhibaanada xusuusiyo xeer hoosaadada baarlamaanku ku shaqaynaya ile dastuurka shaqa kuma loo waa dastuurku dejisan yahay xeer hoosaadada had iyo jeeraale mooshinada lagu ayaa lagu ciyaaraa oo mooshinada dee gamekan siyaasaddu ku ciyaaraa laakiin xeer hoosaadkoo kale wuxuu tusayaa xeer hoosaadadoo kale haddii intaasoo jeer la bedelo wuxuu tusayaa in mistaaqiyadii iyo confidencekii loo qabay waayo markaa horena aan waxaan qabay ee xeer hoosaadka haddii sidau iminka cabdilaahi sheegayo lagu eedeynaya garabka wadani iyo magaranasa intay xeer hoosaadka keeneen dabeedna awooddii labada gudoomiye ku xigeen awooddii labada guddoomiye ku xigeen ay maxay hayday hoos loo dhimay waxa weyaan iyo markan dambe laleeya mooshin kale oo saddexdoodaba hoos loo dejinaya lagu wadaa aniga waxaa ii muuqata in xeer hoosaadkii uu galay maxay boloticskii inuu galay taasina waxay khatar ku tahay habdhiska golaha iyo institutionka iyo deganaanshaha marka arrinta arrimahaasoo dhan inay eegaan inay xayndaabka dooda ku hayaan oo aanay mujtamaca warwarka u tallaabin iyo inaanu caamaday naga gaadhin baa laga maarmaana haddii aad goordhoweed nagu soo biirtay waxaannu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aynu kaga hadlaynay khilaafka xilligan ka taagan golaha wakiilada ee somalilan waxaana doodeennan marti inoogu ah xildhibaan cabdulaahi xuseen cige balaaki oo ka tirsan xisbiga kulmiya xildhibaan siciid warsame ismaaciil oo ka tirsan xisbiga wadani iyo weliba brofesor aadan xaaji cali oo ka tirsan kuliyadda xalinta khilaafaadka ee jaamacadda hargeysa ahna sharciyaqaan ka hor inta aynaan martida mar kale mikrofoonka ku celinin aynu eegno qaar ka mid a dhegaystayaal iyo siday u arkaan khilaafkan ka taagan golaha wakiilada bismillahi raxmaan raxiim magacii waa cabdisamed xasan runtii dee horta wayna garanaynaa oo markaynu dowladnimada eeganayo dee markaynu sistamka dimuqraadiga eegana waa laba golo kala madax bannaan golaha sharci dejinta iyo golaha fulintu runtii waxaa fiican qolo walbana inay dhuyudkeeda iyo dee waajibaadkeeda gudato golaha baarlamanka wayn naqaanaa dee shaqadiisu waxa weeyaan sharci dejin xukuumadduna de waa inay wixii ay dalka ee developmentka ama horumarka ay fuliso in wada shaqayna way ka dhexaysaa oo inay kala madax bannaan yihiin marka runtii anigu uma arko horta inay xukuumadduna ku mashquulsho in golaha waxa ka dhex socda oo ay howlihii qaranka ku ilowdo in qoladan sharci dejinta baarlamankuna runtii iyaguna de inay darafka qabsadaan maaha in shaqadii ay lahayd in maxaan ku rahda fulintu oo maaha de inay yidhahdaan waxaasan cumno qabataynaaya ama system mucaaradnimada meesha kaga shaqaynana ee waxay u dhaarteenee danta dalka iyo dadka adde waa inay fuliyaan magacayga mahdi cumar sheekh baa laydhaa runtii anugu waxaan u arkaa baarlamaanku waa hay-ad dastuuriya waa hay-ad sharaf leh waa hay-ad ixtiraam mudan waa hay-ad laga filayo in dadka ku jiraay ay si fiican u dhaqmaan marka waxa wax lala yaaba ahayd sida xubnaha baarlamaanku ay u dhaqmayeen dagaalka ay samaynayeen ee gacanka hadalka arrinkaasoo kale arrin ay bulshadu u dul qaadan karta maaha arrin laga filayey maaha arrin maqaamkooda maaragtay istaahila maaha marka waxaan ku talin lahaa in qiimaha uu leeyahay baarlamaanku ay dhowraan dadkii soo doortay ay dhowraan ummadda maaragtay wax moodaysa ay qadariyaan saa daraaddeedna magac ay huwan yihiin iyo sharafta ay maaragtay ummadda ka mudan yihiin iyaguna ay dhowraan magacayga waxaa la ydhaha maxamuud cumar xuseen haddaan ra'yiga ka dhiibto arrintan khilaafkii u dambeeyey baarlamaanka somalilan soo kala dhex galay ceeb weyn weyn bay ku tahay shalay toole wax ay ansixiyeen oo isku raaceen haddana muddo bil ka yar gudaheed inay xagga kale isu rogaan ay yidhaahdaan waxaan dhahdaa waxaanu haddana ka noqonaynaa wixii aan shalay qalinka ku duwnay horta ceeb bay ku tahay waxay soo saaraysaa qaangaadhnimadooda dagaalka badan ee ciyaalnimadu ka muuqataa waxaa soo saaraya qaangaadhnimadooda midda labaadna waa waxay soo saartay arrinta khilaafka ee baarlamaanku maxaan idhaahdaa somalilan weli marka khilaaf yimaado ee halka ugu dambaysa la soo gaadho weli waxayna kala saaraya odayaashii dhidibada u soo taagay waxaan isleeyahay xaaji cabdiwaraabe ilaahay xaafida waxaan isleeyahay wuxuu gaadhay xilligii la nasin lahaa maanta may hayn in loo yeedho waxayd in sharci weyna kala saaro xildhibaan balaak halka haddaan su-aalkaa weydiiyo dabcan doodii meel xasaasiya iminka gashay guddi baa la saaray maalintii ugu dambeysoo dee labada dhinac oo toddoba xubnood iyo toddoba xubnood oo way fadhiyeen dee maanta way fadhiyeen oo inay arrinta bal soo lafaguraan golaha guurtaa soo dhex galay mowqifka uu ka doonayo xisbiga kulmiye ama xildhibaanadiinni kulmiye aad ka doonaysaan golaha ama tusaale ahaan xeeroosaadkan mooshinadiinan maxay tahay wallaahi horta dee kulmiye wax kama doonaya waa xildhibaanada kulmiye baan ku odhi xildhibaanada kulmiyaha maaha kulmiye kulmiyena maaha waxay taagan tahay waa golaha waa xildhibaanadii kulmiye laga soo doortay ku jiray sideedama xaqiiqada in la waajaho ayaa de muhiima wanaagsan waxaa meesha yaalla waxa weyaan siduu golahani golo ku noqon laha kuna wanaagsanaan lahaa dee haddii aanu cabdiraxmaan ahayn guddoomiye xisbi tani may jirteen shalay iyo doraadba way is wateen kulmiye cabdiraxmaan maxay isku wateen xisbi mucaariday wada ahaayeen isku danbay wada lahaayeen laakiin dee maanta dantii baan meesha oolin labada xisbi cabdiraxmaanna dan gaara buu leeyahy oo ka gedisantii kulmiyana mid gaara buu leeyahy cabdiraxmaan tuu meesha ku yimina wax ahayd ee marka horeba uu ku yimiday kulmiye iyo wiciidoo isalaayanis wadahaa oo ka soo hor jeeday xisbigii kale odiba xukuumadda ahaa maantana ta timid waxa weeye waxaa isqaban la danihii wadani iyo oo uu doonaya cabdiraxmaan guddoomiye oo musharaxna u ahaa iyo danaha kulmiye inta meesha taallaaye ku jirtaa waa intaa marka idinku maxaa ka doonaysaan xeeroosaadkan mooshinada aad geysin maxay yihiin wax kale kama doonayno haddaanu marka horeba waanu ka hadlaynay haddii la raacayana waxaanu ka qabnay ma jirin xeer hoosaad baa la keenay marka hore waxaan war xeer hoosaadkan xataa dastuurkeennu waafaqsanan yahay dastuurkeenaanu waafaqsanayn
maxaad ula jeedaa markaa bal macne waxaan ula jeedaa qodobka labiyo koobtanaada dastuurkeennu wuxuu leeyahay golaha wakiiladu wuxuu yeelanayaa xoghayn u madax ka yahay xoogayaha guud oo ka tirsan golaha wakiilada kana kaalmaysa shirguddoonka golaha wakiilada hawlaha xafiiska hawlaha xafiisyada hawlaha kana kaalmaysa shirguddoonka golaha hawlaha xafiiska dhammaan arrimaha maaliyadda maamulka wuxuuna wuxuuna yeelanayaa xoogayaha guud ku-xigeen xeer hoosaadkana wax shirguddoona laydha u sheegaya ma jiro dastuurkeenu shirguddoon buu leeyahy xeer hoosaadkana wuxuu leeyahay nin keliyaa jiree nin keliya ayaa jira ee ma jira wax shirguddoon la yidhahdaa marka horeba waxaanu lahay war xataa xeer hoosaadkan dib inoogu dhiga shir su-aashan aan ku weydiiyo haddii dastuurkii dhigayo oo leeyahay shirguddoon uu tilmaamayo oo tusaale ahaan somalilan sideed sano in ku dhow buu baarlamaanka sagaal sano in ku dhow buu baarlamaankan jiray dastuurkii iyo xeer hoosaadka meenay u muuqaneen inay kala yaraa si- see lasu waafajinaya hadalka macnuhu waxa weeye dastuurku wuxuu odhanayaa golaha ee, baarlamaanka wuxuu yeelanayaa gudoomiye iyo laba gudoomiye ku-xigeen buu yeelanaya buu odhanaya. eegata waxaa la gudoomiye iyo laba gudoomiye ku-xigeen cabdilaahi hadduu shirgudoonka isagu meeshuu la doonay la aado oo macnaha uu doonaya u sameeyo erayga shirgudoonka hadduu doonayo in macno gaara u sameeyo shirgudoonku macnihiisu waxaa noqonayaa mar kasta maalin walba ninka gudoominaya ama markaa gudoomiye ka ah baarlamaanka ayaa macnihiisu yahay shirgudoon laakiin waxaad tahay may waxaad tahay marka aan maalin walba aanu shirka gudoomi ee shirku noo xidhmo warka marka la sii daynima waxaad sii daysaa waxa gudoominaya gudoomiyaha golaha wakiilada shirgudoominayey waxa shirgudoominayey gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa la yidhahdaa mise waxaa la yidhahdaa waxa uu shirgudoominayey gudoomiyaha golaha wakiilada iyo labadiis waxaa la yidhaahdaa waxaa shirgudo shirgudoon miinus waxa weeye haddii ba uu tago cabdiraxmaan maqan yahina baasha waa shirgudoon adeega haddii uu joogana waxa mar kastaba ninka gudoominaya shirgudoona
marka waxaan ku leeyahay marka waxaan ku leeyahay adigu adigu su-aalan mar kasta nin baa gudoomiya waa su'aal ku weydiiyey adigu waxaad markaa aaminsan tahay doodaad waxa weeye eraygan shirguddoon ee dastuur ku soo noqnoqday waxaa loola jeedaa guddoomiyaha golaha wakiilada exactly mar kasta ninka gudoominaya shirkaas ayaa ah shirgudoonka En, doodan saad u aragtaa adigu garyaqaan sharciyaqaanna waa tahay dhinaca kale En, eh, bal labada xildhibaan aragtidanay ku kala duwan yihiin eg een, a- marka arrintan laga hadlayo ma marka la siyaasadeeyo ee baashii politics la geliyo mise markay sida waraaqda ugu qoran tahay dee xeerka tahay waxa weeyaan magaca loogu yeedhaya macna samayn mayso laakiin shayga muhimka waa awooda waa awoodday kale leeyihin waayo magacan way wada leeyihin oo shirgudoonka waxa weeye backage weeye laakiin awoodoodu de ilan xeerku ma odhanin waa shirgudoonoo way isla soconayaan ama dastuurku ma odhaninoo way iswada raacayaan laakiin wuxuu sii kala dhambalay oo dastuurkeennu akhriyaya waa maxay awoodaha gudoomiyaha golaha wakiiladu waa maxay awoodaha gudoomiye ku-xigeenka iyo ku-xigeenadiisu waa maxay awoodda xoghayaha guud ama xoghayaha golaha wakiiladu marka muhiimadu halkaasay taala lakiin iminka markii la doonaya baashi siyaasad gashay waxa weeyaan tafsiiro badanoo boloticsay gelaysa lakiin marka sharci laga hadlayo waana tiim oo imika marka meel ma aha un baarlamaanka guurtidaale madaxweynaha iyo ku-xigeenku markay yihiin macnaheedu waxa weeye markuu madaxweynuhu ku-xigeenku shaqooyin buu leeyahy dastuuriya ku-xigeenkuna laakiin la tashigiina mar walba wuu joogaade in lala tashado golaha wakiiladu shirgudoonkoodu ma sheegayo dhowr ninoo siman marnaba xeerka dastuurkeenuna ma sheegayo laakiin waa collective team kala awood sarreeya mid walibana shaqo gaara leeyahay dastuuriga uu leeyahay weeyaan waxaan filaya inay yaro caddahay oo doodan si wanaagsan arrintaa uga jawaabay garyaqaankuna uu sii faahfaahiyey su-aalaan gabagabadeenu usoo dhownahay waan aragnaa doodii meeshay gaadhay ilaa babliggii bay gaadhay dadweynii bay gaadho meel xasaasiyado maalintii dhowday golaha la xidhiya qudheeda arrimaha ugu waaweyn ee loo xidhay arrimo amni bay ahaayeen golaha guurtida qudheeda soo dhex gashay haddiiba ay dadweynihi saa u saamaysay arrintani haddii xildhibaan balaakiyo lagu weydiin lahaa xal maxaad ku talin lahay
wallaahi anigu waxaan ku talin lahaa ee ugu fudud oo ugu wanaagsan oo xalku yahayna xaqiiqaduna tahay dunidan qofna qofkama weyna qofna qofkama sarreeyo xaqiiqada aniga waxay qabtaan adiga inuu ku qabto maa muhiima haddaan jeclaado saaxiibkay wuxuu anigu ay wanaagsanayn inaan ku qoslo oo aan isaga siiyo ta aniguna aan diida xaqiiqada inaan ka taga maaha baarlamankuna sidiisaba waxay shirgudoon ku yihiin ama wax ku yihiin waa baarlamanka waxay inta badani doonaysa in loo hogaansamo ee baarlamanka ah ayuunbaa muhiima cabdiraxmaan hadda cid ridaysaa ma jirto cid hadlaysaa ma jirto riditaantiisa cid hadal haysaa ma jirto laakiin waxaa laleeyahay uun si waxeennu u sinmaano inay isku wadaxnoqdaan wax wada noqdaan hagaagaan golaheennu golo siman ha noqdo awoodda iyo bahalkuna ha sinmaan wuxuna wax la wada leeyahay ha noqdaan oo goluu ka dhimayay waa intaas clear haddiiba laydin soo jeediyo la yidhaahdo xukuumadda oo laydinku eedaynayo eedda xildhibaanada ka soo horjeeda leeyihiin dee xukuumadda qudheeda taageero badan iyo dhabar ka soo taabanaysa haddii la yidhaahdo taageerada iyo siyaasadda ha laga saaro wayn ognaho wasiiro badan baa ka hadlay inkastoo madaxweyne ku-xigeen madaxweynuhuna si kale uga hadlay haddana wasiiro badan baa ka hadlay oo miidiyaha indhaa lagama qarsan karo haddii la yidhahdo ha ka baxeen diyaar muutiin inaad la hadashaan dawaana kuma jirin be maxay ka baxaa maanku marka horeba wasiirna ku jiraa ma jiree waxa is hayaa waa baarlamanka dhexdiisa waa xisbi oo gaaloomo yeeshay cidda laga hadlayaana waa golaha dhexdiisii goluhuna xuquuq goluhuna waxay tahay un sharciyadiisa wuxuu yaallaa dee kanaa jideeyey oo xeeroosaad kanaa jideeyey mar walba inta badan waxay tahay in loo hogaansamo maa muhiima cabdiraxmaan waxa loo doortay ee uu meesha ku fadhiyaa uu ku joogaa waa intii badnayd baa doortay haddii inta badan ay tidhaahdo sidan aanu doonaynaa nagu hag oo nagu fuli oo nagu dhaq dee cabdiraxmaan uu diida maaha waa inu raacawn waa intaa untaynu ka hadlaynaa xalkuna wax kale maaha haddii sidaa xildhibaan cabdulahi balaaki sheegay intii xildhibaanada ugu badnayd afar iyo konton maalintu saddex iyo konton mudana gacanta taago mooshinkii ugu dambeeyey wax kabedelka xeeroosaadka lama codayn laakiin way joogeen golaha oo mooshinkii soo saxeexeen saddex iyo konton mudanay ahaayeen waa aqlabiyaddii waa in ku dhow laba meelood saddex meelood oo laba meelood in ku dhowey haddii xildhibaano intaa la eka ay doonayaan leeyihiin shirgudoonka golahu ha sinaado ha aha cod tirada lagu riday ha ahaado awoodo kale ha ahaato muxuu gudoomiyihiin ku diday waxaan kuu sheegayaa haddii xal la doonayo oo aan hadda su-aasha aad doonayso haddii la doonayo xal in la helo haddii xal la doonayo xalku horta wuxuu imanaya markuu arrintu golaha ay soo gaadho laakiin inta farihii xildhibaanada la haysto ee la doonaya in cid kale jeebka geliso horta xal iman maayo xalka hadduu meel kale naga jiro laakiin saan waxaan lahaa haddii xal la doonayo goluhu hadduu isku raaco shan iyo konton baanu geyn karnaaba kuwan ay sheegayaan cursi mool haddaanu shan iyo konton geyno yaa oo aanu shan iyo konton labadoodiiba ka dhigno waa wax intaa leeg hadday labiyo afartan hadday labiyo afartan doonayaan iyagu oo ay leeyihin labiyo afartan ha la wada noqdo labiyo afartan haddaad hadda labadooda ku-xigeen weydiiso ogola ma ogola torjir baana jira hadday dhegayso dee hadday dhegayso horta waxaan kuu sheegayaa waa kan kuu sheegay balaaki saaxiibkeen hadda wuxuu inoo markhaati furay in xukuumaddu doonayso in ay yeelato sbiikarka xisbiga kulmiye inuu yeesho sbiikarka hadda markaa macnu waxa weeye adar haddii goluhu shalayna iyagaa seexay goluhuna weligii markii ugu horraysay intuu isku duubmay ka fakeray inuu ummadda u shaqeeyo oo uu boodhka katfo dowladdan la xisaabtamo ayay ahayd waxaanu isagaana seexay waxaan saddex cisha ka bacdi faragelintii tan waad mid dowladdu watahay haddii ay tahay wax golaa yaalla shan iyo konton baan ku celinaynaa aan ku celin doona balaakiin hal su-aal baan weydiin doonaa intaananu tegin garyaqaanka haddiiba ay yimaadaan xildhibaanadan ay codsadaan in labiyo afartan la wada geeno shirgudoonkao kale xildhibaanadiina taageersan gudoomiyaha golaha wakiilada ma aqbalaysaan hadday aqlabiyadiin ka badato xaalada socota waxa weeyaan saddex wiig ka hor baanu ansixinay majority ku ansixinay absolute majority ku ansixinay xeroosaadka iyo qodobadanba kuwii wadayna kuwan hadda maanta wada ahaan seexay adiga ma kula tahay wiig gudihii ma ku fiican tahay in xildhibaanadu ay yidhaahdaan eh, markaas markaas haddii xilli dambe la keeno waa- hadda waxaan ku marayna anagu kalfadhiga inuu xildhibaan marayna xilli kalfadhiga uu gebagebayaan laakiin markay u ekaato in mooshinsiisa ku yimi yahay oo baahi golaha ka timid tahay maxaan u u ogolaan weyne laakiin iminka maaha ba- baahi ka timi golaha waa baahi ka timi meel kale oo ujeedo kala raran wuxuu leeyahy xildhibaanka hadalkiisa haddaan soo koobo haddii golaha dhexdiisa ay ka dhalato wuxuu shaki ka qabaa in xukuumaddu ay dabada ka riixayso marka wuxuu leeyahy haddii eh, xukuumadda faraha kala baxdo waana aqbalayna laakiin haddii xukuumadda faraha kula jirto een, calaam su-aal buu gelinayaa walaahi horta haddii laysa sheeg sheego wax badan laga hadlo wax badan oo cid walba leedo cid saxani ma jirto cid walba saxani waana bini aadan cabdiraxmaan waa gudoomiyaha golaha wakiilada cabdiraxmaan wuxuu xukumaa oo uu maamulaa miisaaniyad shan wasaaradood u dhiganta cabdiraxmaan wuxuu leeyahay miisaaniyadda ayaan la igu imanee keligay aan maamulo laakiin dee business Anana waxaan committee guddi baa la maamulaya lama maamulayo kumana taalo waa keligo gudoomiyaha kii hore xeroosaadkina wuxuu sheegayey guddi keliya ko- shirgudoon ka wada koobani oo wada matala oo xisbiyadii iyo dadkiiba ka kooban inay maamulaan halka la isku hayaa sunta ka qorsanta wax weeye war waxaan leenahay cabdiraxmaan oo iska haysaba xukun boqol kun oo doolar baa ku jirta safarka golaha lacagta lagu isticmaalay ismaaciilow boqol kun oo doolar lacaga baa ku jirta safarka golaha xildhibaan weli safarka gala ma jira intii golaha lagu jiray waan gartay taasi waa eh, taasi Sug! cid keliya ku isticmaasha cid keliya isticmaasha cid keliya marta cid keliya awoodeeda leh dana gaar ayaan laga faa'iidaysanin oo ummaddu ha wada oga transparent ha noqdee meel ha la wada yimaado ha la wada fadhiisto dolwana mid ha noqdo halkaas inuga jawaabaya xeeroosaadkan dambe ee goluu sameeyey is abaabulay horta wuxuu ahaa mid tran- lagu hagaajinay transparentka golaha iyo accountabilityga waxa uu cabdiraxmaan soo dhigay miisaaniyaddii golaha wuxuu u dhiibay sideedii gu- gudoomiye ku-xigeen sideedii gudoomiye ee gudiyada iyo ku-xigeenadoodii iyo guddigan wax samaysay wuxuu yidhi miisaaniyadda wataa halkan uu sheegayo ma maamulo cabdiraxmaan waata miisaan waata loo kordhiyey hadda golihii mushaarkoodii intuu qaaday baa laga jaray annagaana qorshaynay hadday gudoomiyaashii iyo guddigii la saaray ayaa qorsheeyey isla markaana xildhibaanadii dowladdaa noo korsho miisaaniyaddaa lanoogu daro waagtanaynu hayno sanadkan miisaaniyadda ayaa laba bilyan oo dolar loogu daro loo kordhiye balaa cabdiraxmaan intii hore lagala hadlayey weli wuu haystaa isagay jeebkiisa ku jirtaa cid kalema xidha miyuu hayaa isagu Labada bariyamis ku noqon. Cabdiraxmaan is- labada- War xaguu ka keenay cabdiraxmaan dowladda qaatay?
haddaba dhegeysta Een, labadina xildhibaan een, waxaan kelmadda ugu dambaysa aan siinayaa een, aadan xaaji cali waad arkaa dood halka marayso een, gebagabadii aragtiyihiisaasuu kala fogyihiin weli inkastoo guddi een, xildhibaana ay weli ku dhex jiraan labada dhinaca haddii xal muxuu u muuqan karaa bal markaad eh, xaaladda yareeg horta een, ruudka een, doodan baarlamaanku waa ruud wuxuu asalkiisu waa siyaasad waxa weeyaan siyaasaddana saasubaa loogu kala aragti duwanaa weliba waxa u muuqda alliancekii laga soo bilaabo 2005 soo dhismay ee labadii xisbiga mucaaridka ah ee kulmiye iyo ucud oo cabdiraxmaan cirri ka soo jeedo ay soo ahaayeen markii dambena intii wadani uu soo baxay alliance fiican bay lahaayeen xukuumadda alliancekaasi inuu sii burburayo meesha ka sii baxayo taasi waa waa mid- Ah, waa- waa- waana dee allianceka inuu sii baxayo marka marka eeg waxa u muuqataa in in in politiciskii lagu sii kala aragti duwanaanayo in ma garanaysaa ay dhinacyadii aragti cusub la imanayaan marka taasi waana mid caadiya Een, waxaana loo baahan yahay dhinacyadoo dhammin inay saa u dareemaan si xadaarada ku jirto oo ay reer magaalnima ku jirto oo dan daleed ku jirto inay u doodaan arintana u wadaan anigu markaa xalalkan soo jeedina waxa weeyaan kow horta kol haddii judhiibo aniga anigu kuu sheego siyaasaddu waa fan mar judha ugu horreysa la iska gaadhsiiya iminka xiliyadaan ku leeyahay sbiikaraa la bedelay nimanbaa kacdoon la sameeyey waa la iska gaadhsiiyey iminka laakiin iminka laakiin may may taa uma jeedo taa uma jeedo waxaan uga jeedaa kol haddii iminka golo kale soo dhex farageliyey iyagii wiig loo fasaxay baarlamaankii arrintoodii ay guddiya u saareen hal wadunba u furan wadada u furan waxa weeye inay compromise sameeyaan ama speakerka iyo kooxdiisu ha ka tanaasulaan oo ah- dee codka aqlabiyadu cabdilaahi sheegay ha u tanaasulaan oo 42 ha aqbalaan ama qoladan kale ee gudoomiye ku-xigeenadu hogaaminayaan ha tanaasulaan oo 50 55 ha aqbalaane wada aan compromise ahayn horta ma furna waxa qurux badan ummaddu inay ogaato horta maxaa la rabaa maxaase la doonayaa nabad baynu rabnaa golo wanaagsan baynu rabnaa wax baynu rabnaa xalkuna waxa weeye in sida uu goluhu yahay iyo majoritigiisu laysku raaco la wada hadlo loo heshiiyo wixii golaha dhibaato ku ah nooc kalea laakiin inta xalka meel kale laga doonaya iyo kanaa la ridaya iyo kanaa la doonaya dee dadkana lagu kicin maayo golahuna xal u noqon mayso mana qurux badnaa aniguse waxaan siciid hadda kelmad kelmad kooban hal daqiiqa waxaan ku idhi shalay markii golahu haddii alla kuu roon yahay ee a- uu lahaa waan ogolaa isagaa wadayba oo waan isla ogolan golaanu wadna oo hal ujeeddaan lahay maanta se ujeeddadii gacmaha ka baxday waxaan leeyahay dadka waxaan isku haysanaa waa wixii aad noo igmateen iyo dowladda oo doonaysa haddii alla kuu roon yahay in goluhu fadhi noqdo burburiyo si aan loola xisaabtamine dadweynuhu iyagaa laga rabaa inay ilaashadaan oo wixii hadda dadweynuhu maaha uunka wadani ee ummaddu cid walba weelaa- Waan gasay.
cid walba weelaa.
Aad- waxaana leeyahay gebagabadii anigu kelmadda ugu dambaysa gebagabada waxaan leeyahay anigu waxaan leeyahay gebagabadii mahmaahba soo- yaan ku soo gebagabaynayaa waxaan leeyahay shimbiri laba geed ma wada guratee saaxiibkay ciro labada guri midun ha ugu
guud ahaanba intaa waxaa inaga eg barnaamijkeennii faaqidaada toddobaadka oo idinka imanaya magaalada hargeysa oo idinkaga hadlaynay khilaafka ka taagan golaha wakiilada ee somalilan waxaan u mahad celinaynaa martida inagala qayb gashay doodeennan oo ay ka mid yihiin xildhibaan cabdulaahi xuseen cige balaaki oo ka tirsan xisbiga kulmiye xildhibaan siciid warsame ismaaciil oo ka tirsan xisbiga wadani iyo brofesor aadan xaaji cali oo ka tirsan kuliyadda xalinta khilaafaadka ee jaamacadda hargeysa taniyo intaynu barnaamijkaas lamid ku kulmayno waxaanu idinkaga teganaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh